magaceyga waxaa la yidhaahdaa dunye cali maxamed waxaan ahay madaxa caafimaadka isbitaalka madiina waxaa maanta isbitaalka nagu soo booqday maamadii isbitaalka mar walba looga bartay inay gargaarto dadkaas shacabka ah ama u qaylo tagto waxay noo keentay maanta maamada oo weliba sidaan la socono saddex isbitaal usoo qaybisay lacag dhan kun iyo sideed boqol oo ka kala timid laba magaalo oo maraykanka kamid ah holland iyo maraykanka ah labadaas magaalo gabdhaha jooga waxaan leenahay jasakumallahu khayr allaha idinka jisa siiyo wixii aada la baxdeen waxaa la siiyo dadka a arki doontaan oo qof walba markii la siiyo uu leeyahay maaragtay naxdin iyo farxad uu isku daraayo sidaa ogtihiinba dalkan waxaawaa dhibaatadii uu soo maray qofka maanta waxa la siiyaa waxay la tahay wax kaleeto maxaa yeelay meel uu ka shaqaysto male qof u shaqeeya male ayaga dhan waa dhaawac iyo dhibka daal iyo qaxka daal meesha aad ku aragteen aa gurina u ah wax cunis u ah hooy u ah waxbarasho u ah oo ilmihii xitaa meeshaasay fadhiyaan ee adoogii iyo habartii dhaawac ahay aka fadhiyaan marka waxaa idin leenahay ilaahay idinka jisa siiyo dadka maalin walba aa soo maaragtay usoo dhiibtaan ayagana ajar badan allaha ka siiyo waxay isla kurbeeyaan arrimahan maalin walba shacabka ku dul dhacaayo annagana waxaan isbitaal ahaan aan idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aada usoo xasuusteen dadkiina waxaan idin leenahay mar labaad jisaamkullaahu khayr ilmihiinana ilaahay haka jisa siiyo ilmihiina iyo awlaadiina iyo raggiina allah idinkugu xafido annagana allaha maaragtay intaan arkayna indheheenna iyo annagaba allaha dhibka ka dulqaado intaasaan maaragtay idin leenahay ilaahay ha idinka jisa siiyo waa tahay adduunyo waxaad nooga sheegtaa bal afar labaatan saac ugu dambeeyay isbitaalka waxay dhaawac imid bismillahi raxmaan raxiim afar iyo labaatanka saac ugu dambeeyay isbitaalkan waxaa soo galay dhaawac ilaa afartan iyo sideed qofood ah dhammaan dadkaas waxay qabaan xabadaha oo shilinka iyo madaafiicda oo ka dhacaysa magaalada ma la dhihi karo dagaalka waa istaagay maalin walba waxaa dhacayso iyo saacad walba wax aadan filinin ood leedahay maanta waa la nastay markaas tirahda gelinka hore gelinka dambe waxaa qasaba inay dhibaato dhacdo dhibaatadaas waxay aada u saameysaa dadka u nugul oo maaragtay ku haray magaalada oo daruurta ay ku reebtay qofka qaxi karaa waa qof baawur raaci karo kuwa waxaa jir ku haray guryihii laga soo qaxay oo ku gabanaayo meelaha jaranjarooyinka ah jaranjaradaa la isugu yimid hadda isbitaalka waxaa jirta tiro ahaan boqol iyo labaatan iyo laba qofood hadda saacadan kula hadlayo way jiraan wiil yar oo hadda arki doontaan waxaa dhacday in fontaneelada meeshaan la dhaho maskaxda ku dusheeda qaybtaas in maaragtay maskaxdiisa ayadoo muuqata ood moodeysid maaragtay xoogkii baa u haray laftii way ka kacday marka ilmaha sirka haddana waxaan la yaabna uu hadlayaa annagoo saas gacanta ugu hayno waxaan mar walba dhahnaa dabaysaas bacteria ay wada xitaa hadday ku dul dhacdo muxuu noqon doonaa walwalka naga haysto ma malayn karti waxaa soo madaafiicda dhacaysay yaa reerkiina qaar ku la-adeen ilmihii yara oo fakadana cilladaasu yeeshay waxaa ugu baaqayaa dadka walaalaheena oo wax haysto oo ilahay wax siiye ama meel nabada joogo inay ka fakeraan ilmaha sirkaa qaasatan wiilkaas sirkaa si gaara in maaragtay loogu gurmado si arrintaas wax looga qabto barkeer annaga ma hayno dhakhtar oo neurosurgeon ah oo madaxa qaliinka ku saabsan qalab iska bedela dhakhtarkii maba hayno marka in dadkaas maaragtay indhaxumada ay haystaan qoyskaas iyo isbitaalka ahaanba inaad gacan weyn ka geysataan sidaas kaalintaas wax uga qaban lahaydeen ilmaha sirka ah
lacag ay soo kala dhiibeen ururka la yiraahdo aadami oo degan dalka maraykanka magaalada washington d c lacagtaana laga soo arooriyey washington d c iyo hareeraheeda dadka degan waxaana alla waxaana uga mahadnaqaynaa sida sharafta badan oo lacagtaa usoo aruuriyeen uguna soo direen dadka soomaalida oo dhibaataysan lacag kaloo shan boqol oo inoo soo dhiibeen gabdhaha soomaaliyeed oo degan dalka holland magaalada heeg oo ay madaxda ka tahay faadumo jaamac labadaas lacagoodan isku darna waxay noqotay kun iyo sideed boqol waxaanu qaybinay saddex isbitaal oo isbitaalka weynaa oo madiino hadda hor fadhino isbitaalka keysanay iyo isbitaalka dayneyle walow isbitaalladu ay kala dad badan yihiin haddana maadaama dadku iska dhibaataysan yahay waxaan go-aansanay inaan lix lix boqol ugu qaybino waana u qaybinay waxaan ku marka aada iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa ummadda soomaaliya meel kastoo joogto waxaan ugu baaqaynaa sideed iyo tobanka sano iyo labaatanka sano dalkan jaaliyaha dibadda ayaa wax tarahayay waxaa ku jira isbitaallada maanta ku aran dad aada iyo aada u dhibaataysan oon aada uga calool xumaynay hadda baan idin hadlayna waxaan joognaa isbitaal madiino waxaan ku aragnaa wiil yar oo maskaxdiisa bannaanka taal inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun oo gabadha dhakhtarada hadda nala joogtaa ee noo geysay waxaan ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed iyo cid kastoo xaquuqul insaanka taqaan iyo dadka bini aadamnimada qiimeeya cunugaas sarkaa in loo soo gurmado iyo kuwa asaw ayagoo kale oo isbitaalada yaala waxaan ka baryaynaa oo kale ummadda soomaaliyeed dhibaatada maanta soomaaliya haysta mid laga sheekeyn kara maahan madaafiicda geediga ee ku dhacaysa ummadan ee sida aan raxan la-aanta u baabiinaysa in ilaahay subxaana watacaala ka joojiyo soomaalidan ay ka fikirta taas si dadku aysa u cirib go-in si looga joojida anugu aad iyo aad waxaan ugala yaabanahay haddii madaafiicdan sii socoto hortiyaa dowlad loo noqon maxaa lagu dagaalama dadku waaba dhamaaday isbitaallada anagu maanta aan tagnay dadka yaal oon rajada lahayn iyo kuwa dhintay iyo kuwa derbiyaha meydkooda yaallo yaa la xukumhayaa war dadkaan madaaficdaha laga daayo sidaa ha loo dhaamo walaalahayo waxaa roon in la wada halo dadku waa dhammaadeen waxaan ka baryaynaa jaalidaha banaanka sidai dadka aad u caawini jirta inaad usoo caawintaan oo weliba dadka maanta ugu liita ugu liita waa dadka isbitaalada yaala waa dhaawac jirkoodiyaa kala maqan ma shaqaysan karaan caruurahooda baahiyay u dhimanayaan maanta ninaan warsanay waxaan dhahnay wuxuu yiri intaasoo caruuraan lahaa anna waa ii jeedin qof jeer inaan ahayn ilmahaydana gaajo u dhimanayaan cidna uma maqna qofka lugihiisa ku socda oo dadka baryi karo oo meelaha ta kara wariga waa nolol dadka isbitaalada yaal aad u dhiban yihiin aad iyo aad u dhiban yihin waxaan ka baryaynaa inaad isku daydaan inaad dhexda marada ku xirataan kolba ummadan waa dhamaahe inay idinku taariikh ku yeelataan oo dadkan lagu dadaalo wabilah tawfiiq waana mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa aada iyo aad aan ugu mahadnaqo dhaqaatiirka isdhaqaatiirta isbitaalada oo soo aragnay dhibaatada ay ku jira dhibaatada ay ku jiraan oo sida xun dadka u dhibaataysan oo isbitaalkaan tagnaba dhaqaatiirta iyagoo dhiig faraha kula jira oo dhibaataysan aanu tagayna aada iyo aad aan ugu mahadnaqayna dhaqaatiirta ilaahay ha u jiseeya meeriska iyo dhaqaatiirta iyo inta isbitaal ka shaqaysa inta garabsiisa dhammaantood alle ha u jiseeyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu dhaqaatiirta isbitaalada ka shaqaysa uu dembi dhaafo iyagana waxaan ka baryayn dhaqaatiirta isbitaalada sidaad hadda ku wadiin kuwada haddaydan ku wadina waxa dhamaaha waa dadkiini waadna mahadsan tihiin aad iyo aad uga mahadsan tihiin